Mashaariicdan lagu hirgeliyay deegaanka Buulo-Mareer ee gobolka Shabeellada Hoose iyo waliba ku mid ah soolarka iriido ku shaqeeyawa, suuqa deegaanka, hagaajinta wadooyinka, iyo horumarinta nabadda bulshada maadaama ay u baahin in kor loo qaada adeegyada bulshada muhiimkan ee mas-uuliyiin ku tirsan maamulka gobolka Shabeellaha Hoose kan deegaanka Buulo-Mareer iyo kan maamulka degmada Kuntiwari iyo madax kale ya kormeeran goobo mashaariicdan lagu hirgeliyay walina mashaariicdan hirgeliyay hay'adda IOM iyo dowladda koonfur galbeed Soomaaliya gudoomiye ku-xigeenka degmada Kuntiwari Muxudiin Khalifa Caliyow yaa uun ka horeyntii meelaysay ku hadalay soona sheegay intii mashaariicdan walweyn ee ku taran horumarka deegaanka Buulo-Mareera buulomareer waa magaalo nabdoon boqolkiiba boqol maadaama hadda soolarkii naloo keenay oo magaalada bileedan hadda aad ujeeddeen aad ku warqabteen adeeg asaasiga midmid hore naloo keenay suuq maarkita naloo dhisay kankii labaad waaye oo soolarada naloo keenay dowladda koonfur galbeed iyo guddoomiyaha gobolka iyo maaragtay aayadda i o m maxad ballaaran ayaanu soo jeedina waa uu mahad celinayaa inay adeegan asaasiga noo keeneen waxa kale noo dhiman soolaradii nanoo keenay magaal magaal baaxad weyn leh maaragtay weli baaxadii weli waa taagan tahay marka labaad markaan ku celiyo guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose ibraahim aadan najax waxaa soo gaarsiiyey mashaaridii ugu horreysay buulomareer oo soolaradii ay ka mid ahayn iyo suuqyadii ka mid ahayn wixii dhimanna mahaddaas asaaska leh juhdigaas iyo dadaalkaas oo bixiyey taliyaha amniga deegaanka buulomareer dhamme cabdisalaan aadan maxamed iyo weliba dhiniinkiisa sheegay intii amnigii uusasi faylan ay oon ka shaqeeyeen uusana bulshadan ka baabcintiyo kula shaqeeyeen horumarka nabadda deegaanka ciidan siisaba waxaa weeye waa inuu howlgalan xilligaas saacadda ku jirno saacad walba howlgalan ku jirno magaalada andulaadka laga ilaaliyaa ciidanka admis iyo annagaa isla degan wax dhibaataa kama jiraan amnigiisa wax barabaleen oo dhibaataa ka jira male maamulka gobolka shabeellada hoose aad iyo aaday u mahadsan yihiin magaaladan waa magaalad baaxad weyn guddoomiyihii degmada ila jooga soolarkan iyo magaaladan baahidaanu wax isla-eg maaha meelo badanoo hadda waxaa jira oo mugdiyahoo waddooyin badanoo magaaladan muhiim oo soolarkan aan wase weli gaarin marka maamulka gobolka shabeellada hoose aad iyo aad u mahadsan yihiin wixii baahiyo hadda meeshaan ka jiran ayakaa mas-uuliyaddaas qaaday guddoomiyihii degmada ila jooga taas ka hadlaya aniga waa amniga magaaladan waxaan ka hadlaya ibraahim xaaji xuseen guddoomiyaha degmada kuntiwaarey oo meelasay ku hadal iyo weliba uuse umahanagay maamulka gobolka shabeellaha hoose iyo dowladda koonfur galbeed oo ku shaqeeyeen hirgelinta mashaariicda walina uuse shacabka iyo maamulka ku booriyey inay ilaalsadaan mashaariicdaasiya maamulka gobolka gobolka shabeellaha hoose mudane ibraahim aadan najax markuu la soo magacaabay wuxuu sameeyey wuxuu kow ka bilaabay suuqa weyn ee qudaarta maanta aan lagu ganacsanaye waxaa kaloo meesha laga dhisay soolaradan waxaa kaloo meesha laga sameeyey warti biyaha oo aan si voluntaryan u samaynay maamulkii iyo amniga inay iskaashtaan waxyaabo badan aan ka samaynay waxaa ka mid ah waddada maanta aan marayna waxaan ku dhisnay si isilqaan ah ayaan waxaas ku samaynay hay-adaha doonariska oo ka shaqeeya gobolka shabeellaha hoose ama soomaaliba waxaan leenahay cid kasta cid allaale intay imaato bilaa shuruud la'aana ugula shaqaynaynaa magaaladan amni waaye wax dhiba kama jiraan hay-adda i o m oo mashruucyadan fulisayna aad iyo aadan ugu mahad celinaynaa waxaa kale aan ka codsanaynaa baahida weli kow muroogta waxaan ka codsanaynaa inay soolarkii ay noo soo badiyaan ugu yaraan waxaa u baahannahay saddex waddooyinaa noo dhiman oo maanta mugdi ah waa waddada bartamaha midda hadda aan taagannahay waddooyinka xaafadaha aada midda daydoog midda jeerow aada kuwaasoo dhan mugdiya naga yihiin waxaan ku codsanaynaa i o m inay soolarkan inta ay keentay in la eg inay noogu soo daraan deegaanka buulo-mareer iyo welibaan hadda la jeeyey ee nalalka ka shaqeeyan ah iriida si xilliyada hameenkii magaaladii innaga taatoo markaasi horumar dhiniga ganacsiga dhaqaalaha iyo amnigaba markaa koronka kata